bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyniya alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay fii taariikhi cibarun wa duruus oo af soomaali ahaan lagu sharixi karo taariikhda waxaa ka mid ah wax lagu cibro qaato iyo duruus wax laga faa'iidaysan karo waxaana soo jeedinayaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد wbacd fasalaam ullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu dersiganan caawa isugu nimi waxaynu ku tilmaamaynaa mowduuca fi taariikhi duruusun wa cibar ama taariikhdu inay leedahay duruus wax laga barto iyo waayo aragnimo ama cibar lagu waantoobo inaanay ahaynoo qura litasliya in la akhriyo oo lagu madadaasho qura inaanay ahayn sida awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan badan waxa uu inoogu tilmaamayaa in naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayka hada alqur'an wain kunta min qablihi la min alghaafiliin ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed wuxuu ugu manno sheeganaya inuu axsana alqasas uu ugu warramay taariikhda tii u fiicnayd in looga warramay oo qur-aanku uu ka warramayo iyadoo lagu tilmaamayo inuu qur-aankan hortay khaafilu masalada tan ka ahaa taariikhda markaynu daraasaynayno waa taariikh oo dhan ha noqoto taariikh gaaleed iyo siday u baaba-een amase u jabeen ha noqoto taariikh gaaleed iyo siday u guulaysteen ha noqoto taariikh muslim iyo siduu u guulaystay ama siduu u jabay ha noqoto taariikhdii ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisii iyo saalixiintii iyo dadkii islaamka u hiilinayay dhammaantoodba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa qur-aanka maalan qiso nin wadaad ahaa oo dabeetana kharifay ama wadaadnimadiisi ay anfici weyday ilahay markaasu wuxuu leeyay walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah famahaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath dalika mahalu اlqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus اlqasasa lacalahum yatafakaruun inta ilaahay kaa ka waramay ayaa ilaahay wuxuu leeyahy faqsus اlqasasa lacalahum yatafakaruun qisada uga waran oo qisaskaasi uga sheekee baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxay mudan yihiin inay fakaraane sidaa awgeed qisasku waa wax lagu cibro qaato bashariyada nolosheedoo dhan markaynu eegnana ilaahay subxaana wa tacaala sunan ijtimaaciya buu u dejiyey oo ay marto sunankaasi haddaad si fiican u qaaddo waad guulaysanaysaa haddaad ka weecatana waad jabaysaa waa sunan rabbaaniya oo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aan badan ku tilmaamaya walan tajida lisunati اllahi tabdiila walan tajida lisunati اllahi taxwiila ilaahay tilmaamaya haddii laga weecdo sunnadaas waa sunno sugan tii guusha haddaad marto inaad guulaysanayso tii guuldarrada haddaad martana inaad guuldarraysanayso sidaa awgeed waxaynu u baahanay inaynu taarikhda dib ugu noqonno inaynu arday u noqonno taariikhda raba inuu ka faa'iidaysto waayo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka uu tilmaamayo qofka muslimkaa god laba jeer laguma wada qaniino yacnii godkii hore loogu qaniina uu taariikhdiisa hayay mar labaad haddana laguma qaniini karo waayo waa tajribo uu soo helay taariikhda dunida ragga badh ayaa waxay ku tilmaamaan inuu la mid yahay casri kastoo aada nooshay bay idhaahdaan waxa agagaarkaaga ka socda haddaad dib u milicsato bay leedihiin taariikhdii adiga kaa horraysay xaaladda aad joogtaa wuxuun bay noqonaysaa bay leeyihin طabca jadiida likitaabin qadiim edishan cusub ama daabacaad cusub oo la daabacay wax hore loo yaqaanay walidaalik taariikhda haddaad dib u raacdo mar kastoo aada dib u raacdaba bayjadka taariikheed qaar ka mida markaad akhriyayso waxaad sodhanaysaa waa hadda waxa dhacaya horeba umay dhicin malaaye hadda waxaan dhacayaa la sifaynaya waayo darwinism theory-gan laynaga dhaadhiciyaa wuxuu inoo tilmaamay dadkii horena inay iska primitive daayaro soo kacayiyo waxaas inay hayeen noloshoodu iminkuna inay xadaaradda iyo waayo aragnimadiiyo bini aadamka caqliga badani uu bilaabmay laakiin ilaa aadam taariikhda bini aadamku noocan un bay ahayd hadday mid daalimiina tahay iyo hadday mid rusul tahay iyo hadday mid saalixiina tahay iyo hadday boqorro guulaystay tahay iyo hadday boqorro jaba ay yihiin sida daraaddeed waxaan leenahay mar kastoo aad taariikhda dib u raacdo waxaad dareemaysaa wakhtigan aada nooshahay inuu yahay uun dabco jadiida kitaabkiiyo dib loo daabacay uun idhishan cusub oo kitaab hore ah haddaad markaa kitaabka hore u akhriday oo aad ictibaar ku qaadatay waxay u badantahy inaan mar dambe lagugu qaniinin sidaa ogeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lard faاnduruu kayfa kana caaqibaة اlmukadibiin hada bayan liلnaasi wahuda wmawcidaة lilmuttaqiin wlaa tahinuu wlaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum muؤminiin gaswatu uxud gadaasheed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qad khalat min qablikum sunan idinka hortiin sunaa tagtay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ee dhulka socda baa ilaahay yidhi oo soo eega cidhibtii kuwii la halaagay ama kuwii mukadibiinta ee ilaah iyo rusushiisa beeniyey cidhibtooda soo arka waa taariikh ahlilkufri daraaseeya layna leeyay ila kuwa la halaagay cidhibtoodu baabaaday waa kuwii ilaah iyo rusushiisa diiday taariikhda kuwaasi dib u daraaseeya baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala markaasaa waxaa kaloo inoo alla inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala sunankan haddaynu qaadanno rabbaaniga inaynan marnaba jabaynin saa daraaddeed baa ilaahayna leeyay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum mu'miniin qur-aanka haddaad akhrido ama qawaamiistan qur-aanka baadha haddaad mid ku dhufato kelimatu siiru waxaa kuu soo baxaya aayaad ciidda ka badan oo ilaahay subxaana wa tacaala siiru leeyay maxaa loogu soo celcelinaya qul siiruu fi lardi uma induruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin afalam yasiiruu fi lardi fatakuna lahum quluubu yacqiluuna biha aw aadaanu yasmacuuna biha fainaha laa tacma labsaar walakin tacma alquluub alatii fi suduur ilahay wuxuu leeya afalam yasiiruu fi lard dadku miyaanay dhulka soconnin miyaanay taariikhdii bini aadamka daraasaynin dabeetana miyaanay lahayn baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala quluub wax weelaysa oo caqli ku soo dego dheg wax maqasha indhahan caadigaa lama beela baa ilaahay leeya kuwa qalbiga ayaa la beelaa haddaad wixii kaa horreeyey garinba weydo kuwa qalbigaad beelaysa saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay qul siiruu fi lardi faanduruu kayfa kana caaqibatu lmujrimiin awlam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim kaanuu ashadda minhum quwa waaahaaruu larda wacamaruuha akara mima camaruuha wajaaءathum rusuluhum bilbayinaati fama kana allahu liyadlimahum walakin kanuu anfusahum yadlimuun ilaahay subxaana wa tacaala aayaad badan awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim kanuu hm ashadda minhm quwa waaaaara fi lard faakhadahm allahu bidunuubihim wma kana lahum min allahi min waaq afalam yasiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibat aladiina min qablihim damara allahu calayhim walilkaafiriina amhaaluha nusuusta qur-aankaee tirada badan le aan akhrinaya iyo kuwa badanee kale aan ka tegayba waxaa layna leeyahay siiruu fi lard war dhulka socda baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala oo eega taariikhdii bashariyada iyo dhulkii dadeganaan jiree lagu halaagsamay iyo waxa ka hadhay sababta loo halaagay taariikhdu markaa mutca qura maaha wax lagu raaxaysto akhriskeeda qura maaha ee waa wax lagu bineeyo mustaqbalka basharka waa wax lagu dhiso mustaqbalka basharka sida awgeed baa waxaan odhan karnaa qur-aanku wuxuu ka warramayaa taariikh aada u tiro badan taariikh badan baa qur-aanka ku taalla cabas uguma taalno mid rusuleed mid gaaleed mid mu'minineed mid kaafiriin mid cid kale dad tiro badan taariikhdood baa ku yaallo ilaahay subxaana wa tacaala inaga rabaa inaynu baranno xataa dadka aan waxba qorin ee ummiyiin tahay taariikhda sibay u rikoodh gareeyaan maalan markaad eegto gabayga ama markaad eegto maahmaahda maahmaahdu waa sumad lagu dhigo dhacdo taariikhiyo dhacday dhacdo taariikhiya dhacda dabeetana dhacdadaa si looga faa'iidaysto mustaqbalka oo aan loo ilaabin ayay dadka sugaanyahanka ama abwaanka hay sumad ku dhigtaan ah weedh yaroo koobanoo dadku uu xifdihi karo oo mar kastoo dhibtaasoo kale dhacdo ninka aftahankii mahmaah buu sheegaa dhowr mahmaahood markuu sheego ayaa waxa lo dhan wa ninka hebel waa nin aftahana mahmahaanuu sheegaya macno kalema sidaan waxay sidaan qisas taariikhiyo ninkani uu xambaarsan yihi oo uu rabo dhacdada maanta taagan inuu ku qiyaaso tu hore u dhacday saa daraaddeed bu wuxuu leey baraa waxa dhacay arrin caynkaa iyo caynkaasoo saasaa dhacdo saasaa dhacdo saa dabeetana nin waayeelabaa wuxuu yidhi waadh lagu suntay dhacdadii buu sheegaya waadhaas baa waxaa loo bixiyay waa maahmaah maahmaahdu waa qaab loo rikoodh gareeyo markaa taariikh gabay nin ku suntay buu sheegayaa gabaygu waa taariikh waa qaab dadka ummiyiintii inta badan rikoodhinkooda ay u isticmaaleen inay taariikhda ku rikoodh garaystaan oo ay ku sugaan si ay noloshooda dambe u isticmaali karaan sida daraaddeed waxaynu u baahanay inaynu taariikhda si wanaagsan u eegno daraaso fiicanna ku samayno waayo ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wax badan buu kaga warramayaa oo taariikhdaasi ka mid a waxaa kaloo wax badan inoo tilmaamaya xataa qur-aanku waxyaabaha qisaska cajiibka uu inoo rikoodh gareeyey iyadoo bini aadamka la rabo inuu wax ka barto taariikh tuke soo qur-aanka tuke kumaydaan arag ilaahay ka warramayo in aadamo intuu walaalkii ka takhallusay si uu galayba garan kari lo oo tuurta ku sita ayaa ilaahay wuxuu leeyahay tukuu arkay tacliintaasi wuxuu ka qaatay tuke tajribadii tukaha ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo sugay si aynu uga faa'iidaysanno tajribadii tukaha tajribadii hudhudka tajaarib baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sugayaa xataa xayawaan oo la rabo inaynu dib u daraasayno dib ugu noqonno sida awgeed waxaynu rabnaa inaynan taariikhda markaynu daraasaynayno u daraasaynin inay noqoto sheeko macaan oo dadku iska dhegaysto oo lagu farxo inaynu u dhegaysanno inaynu nolosheenna ku binayno umamkeenna inaynu ku dhisno waa inaynu daraasaynaa markaa taariikhdii guusha iyo muslimiintu wakhtigay guulaysteen iyo sababahay ku guulaysteen waa inaynu daraasaynaa taariikhdii guuldarrada iyo sababaha guuldarradu u dhacday waxa loo guuldaraystay waxa loo guulaysan waayey waxaan caawa rabaa inaan wax ka tilmaamo dhacdo aan isleeyahay malaa waxay u eegtay bayjkaasi haddii la akhriyo wuxuu eegiyey bayjaj maanta aynu agteenna ka arkayno maalan meesha andalus la yidhaahdo andalus waa meesha iminka sbain iyo bortuqiiska la yidhaahdo andalus siddeed boqol iyo shan sannadood baa muslimku ka telinayay labiyo sagaashankii ayay dowla lamawiya furata siddeed boqol iyo toddobiyo sagaashankiina muslimkii ugu dambeeyey ee madax ka noqdaa garanaada qurnaata magaalada la yidhaahdo ka soo baxay isagoo doon fuushan oo ooyaya oo hooyadii ku leedahay sida dumarka uu ooy bay tidhi mar haddaad sidii ragga u ilaalin weyday boqortooyada waa islaantii hooye ahayd weedhay ku tidha taariikhdu qortay maalintu abu cabdallaah siddeed boqol iyo toddobiyo sagaashankii uu ka soo baxay magaaladii ugu dambaysay ee muslimiintu ay ka taliso siddeeddaa boqol iyo shantaa sannadood ee muslimiintu meeshaasi ka talinayeen waa taariikh korukac iyo hoosudhac iyo korukac iyo hoosudhac mid walba leh laakiin qisadaasi gebagabada foosha xun la yeelatay kumay gebagaboobin cadowga muslimkoo xoog batay ee waxay ku gebagabowday muslimkaoo isagu nafsiyan jabay sidii uxud ilaahay muxuu yidhi qul huwa min cindi anfusikum lama odhanin gaaladaa xoog badnayd gaaladaa waxaan wadatay gaaladaa idinka tiro badnayd gaalada ilaahay wuxuu uhi qul huwa min cindi anfusikum shaabku xaggiinu ka yimi walidaalik qisadaasi dhammaanteed jabkeedu wuxuu ku saabsan yahay bay culammada qaar yidhaahdaan sida saaxib alkitaab uu qoray ninkan le awraaqun daabila min xadaaratina axad alculamaa baa wuxuu leeyay risaalo uu kaga warramayo soddon dowladood oo muslimiin oo dumay suquutu alaatiin dowla islaamiya soddon dowladood oo muslim ahaa midba taariikhdii ay duntay buu ka warramaya iyo asbaabtii marka uu soo gaadho maalan meesha loo yaqaano andalus wuxuu odhanayaa waxaan u malaynayaa inaanay saddex shay ka badnayn sababihii ugu waaweynaaye dumiyey siraac cunsuriya buu leeyahy qabaa'il iyo reere iyo wuxuunbaa isqabsadoo jiq isku yidhi oo la kala fujin waayey reer bar reerkii ku xigay unbaa la sudhay cidba cid unbay qabsatay tuulaba tuulaa laga fujin waayey haadii waaxida ka labaad wuxuu noqday raayaadkii raayaat mutacadida baciida can raayat alislaam dadkii rabay inay wax kulmiyaan ama dad ururiyaanna waxay dadka ugu baaqayeen buu leeyahay calamo aan islaami ahayn ama qabiila ama jinsiya ama boqortooya ama xooga ama waxun kale ku saabsan qodobka saddexaad ee taariikhdaasi ugu foosha xunlana waxaa ka mid a nin kasta oo boqor ah oo meel joogay intoodii badnayd wuxuu tijaabiyey walaalkiisan kale si uu magaalo uga qabsado ama tuulo yar uga qaado ama dhulballaadhsi ugu yaro sameeyo inuu gaalo u soo adeegsado midba marbuu gaalada u tagaa yidhaahdaa waxoogaa baan dhulkaa idinka siinayaa ee ila qabta hebel markaasay la qabtaan hadhow buu laba qalcadood siiyaa ama waxoogaa dhula siiyaa ama ingibira siiyaa saddexdaa qadiyadood baa waxay leeyihin buu leeyahy waa qadiyaadka ra'iisiga ah taariikhdaasi qayb ka midaan rabaa inaan caawa tilmaamo a ku dheerarisaan balbayjajka horkeenna yaalla waa muluki tawaa'if cahdigoodii ama cahdigii boqortooyooyinkii kooxaha yaryar yacnii labiyo sagaashankii ayay muslimiintu meesha tan bilaabeen inay qabsadaan taariq ibnu ziyaad iyo muusa bnu nusayr ilaa iyo caasimadoodii tolaytala tolida magaalada la yidhahdo ee ugu weynayd ay ka qabsadeen taariq ibnu ziyaad lix kun oo nin buu ku furtay dowle islaamiya ka furantay khilaaf alumawiya raacsiisnayd muddo kadib markii bariga dowladdii cabaasiyiintii ka dhalatay nin amoowiyiintii ka mid oo baxsaday oo keliya waa nin qura cabdiraxmaan ibnu mucaawiya ibnu hishaam ibnu cabdilmalik ibnu marwan waa nin keliya oo baxsaday oo ka cararay cabdiraxmaan idaakhil ninka loo yaqaano ayaa tegey dabeetana meeshii buu qabsado waa isku dubaritay boqol iyo labiyo soddonkii ayay dhacday tii hore boqol iyo sideed iyo soddon buu isku dubaritay khilaafa umawiya dambe ayaa ka bilaabantay waxay gaadhay cusuur aad ay musdahir u noqotay gaar ahaan casrigii cabdiraxmaan athaali ninka la yidhahdo ama cabdiraxmaan inaasir casrigiisii ayay aad meel sare gaadhay cilmi ahaan dhismo ahaan dhaqaale ahaan xadaarad ahaan xoog ahaan meel walba ayay meel sare gaadhay qarnigii afraad dabayaaqadiisii ayaa hoosu dhac bilaabmay waayo ninkii madaxda ahaabaa cid aan ehel ahayn madax ka dhigay isagu wakhtigii uu nolosha haystay nin fiican buu ahaa laakiin wiil yaro uu dhalay oo taariikhiyahaniinta qaarkood ay leeyihin toddoba jir buu ahaa qaar yidhaahdaan toban jir buu ahaa qaar yidhahdaan labiyo toban jir buu ahaa wiil yaro uu dhalay unbuu yidhi baa boqortooyada iska leh umawiyiintii kalena cid kama raadin wiilkii yaraana nin baa sii qabsaday moxamed ibnu cabdillaah alcaamiriy alxaajib ilmansuur nin la odhan jiray taariikhdaasoo dhan uma jeedno in yaroo dambaan ka rabnaa dowla alcaamiriya caamiriyiintu waa qabiil yaman u dhashay dowla alcaamiriya xoog bay lahayd waana dowlad wakhtigeedii in badan saaxibu siyar alaclaam imaami dahabi waxau ku tilmaamayaa konton iyo laba dagaal inuu galay oo guulaystay halkuu doctor rakiba sarjani isagu konton iyo afarka ku tilmaamayo dagaaladii uu galay waxaa la yidhi ninkaa weligiiba lama jebin konton iyo afar iyo konton iyo laba waxaa tidhaahdaba dagaal uu galayba muu jabin laakiin dhaqamadiisii imaamu dahabi fii siyar alaclaam jiska toddobiyo tobnaad waxa uu ku tilmaamaya wa kaana mowtuhu aakhira asalaaxi wa awala alfasaad lianna afcaaluhu kaanat xasana fi lxaali faasidatun fi lmaal buu odhanaya ninkaasi buu yidhi geeridiisii waxay ahayd wanaagga wixii u dembeeyey buu yidhi iyo halkay xumuhu ka bilaabmay laakiin isaga laftiisi buu leeyahay wuxuu ahaa dhaqankiisu hadda la joogo mid fiican laakiin cidhibtuu ka tegaya cidhib xun tahay yacnii hadda marka lagu qiimeeya buu leeyahy wakhtigu noolaa dee ninkaa mujaahidka ee xooggan ee dowladda haysta ee wax walba laakiin marka lagu eego buu leeyahay dhaqankii uu ka tegay dhaqan xun buu ahaa waayo dhaqanku ka tegay dowladdan buu intuu afduubay oo kii yaraa meel ku xaraystay oo yidhi adigu dee inay yar baato lama soo baxo dadka rabshadoodana lama arkay guri ku jir afartan sane in ka badan buu ka yidhi guri ku jiray oo uun warka loo geynayo aanu dibba usoo noqonin odaygan iyo dhashiisu dhowr iyo soddon sannadood saddex iyo soddon sannadood bay haysteen qolo dambeo kusii cayaartayna dhowr sannadood oo kale sii haysteen afartaniyo sano ayuu guri ku jiray xataa dabadda marka loo saarayo hablaha la raacin jiraa la yidhi si aan loo garanin calaa kullin hishaam iyo noloshiisu may may qurux badnayn dowla alcaamiriya markay dhammaatay waxay ku gebagabowday odaygaasi wuu dhintay inanuu dhalo fiican buu kaga tegay cabdilmelik la odhan jiray isna wuu dhintay mid kalaa dhaxlay oo uu isagu dhalay islaan masiixiyadiina hooyadii ahayd oo shanjar la odhan jiray oo rabshad badnaa kaasaa meeshii walaaqay kaasi markii uu isagoo dagaal ku maqanna way inqilaabeen waayo qoladatan dowla alcaamiriya waxay sameeyeen khilaafadii magacay u reebeen iyaguna maamulkii bay iska qaateen khilaaf khaliifo meel iskaga qafilan buu noqday markaa khaliifadii muslimiinta ee dee andalus ka telinayay amawiyintii baa kacay ninkii waa la inqilaabay kii ugu dambeeyey dabeetana waxay idhahdeen nin xooggan aan keenno nin mahdiga la baxay ayaa la keenay mahdigii markuu in yar haystayba waa lagu kacay oo hishaamkii meesha laga qaadee la inqilaabay walaalkii saleymaan ibnulxakam ayaa ku kacay dabeetana waxaa bilaabmay casriga aynu tilmaami doonno casriga kani wuxuu caan ku yahay in nin la inqilaabo iyadoo gaal la soo adeegsanayo oo isna gaal kala doonto oo dabeetana intuu soo kaxaysta uu kiiya gaalkiisi ku inqilaabo gaal kastaa markuu mid soo raacayo waxa uu ku soo raacaa in dhul la siiyo ama lacag la siiyo ama hanti la siiyo dabeetana muslimiinta qayb ka mid ay gaaladaasi qaata kanbaa loo qabtaa xukunka kiibaa boqortooyo kaloo gaalaa u tagaa waa soo raacaan in kalaa la siiyaa dhulkii muslimka iyo xoolihii muslimka kolba inbaa go-aya waxa la ysku haystaana waxa weeyaanun sultada meesha ka taalla sultadaasi waxay noqotay in in badan ay gedgadoonto waxaa ka soo baxay runtii wax aada u foolxun oo ah taariikh runtii sheekadeedu aanay qurux badnayn waayo sulaymaan ibnulxakam wuu baxay barbar iyo melik kashtaalah ninkii ka telinayu soo kaxaystay mahdigii buu jebiyey ama ninkii moxamed ibnu hishaam ibnu cabdiljabbaar la odhan jiray xukumkii markuu in yar haystay qoladii kala baxday iyona qolo kale soo kaxaysatay waxay idhaahdaan muddo labiyo labaatan sannadooda ayaa waxaa u kala dembeeyey saddex iyo toban khaliifo oo muslimiina labiyo labaatan sannadood gudahood ayaa saddex iyo toban nin mid waliba intuu mar koofiyadda gashada yidhi anigaa u ah muslimiintoo dhan imaamkoodii aniga ah meeshatan degan waxa ka dhashay wuxuu yahay marka marka midi guulaysto ee uu gaal soo kaxaysto maalan sulaymaan ibnulxakam boqorkii qishtaala ka telin jiray buu soo kaxaystay isagoo la baxay magaca almustaciin billaah halkuu doctor raakib odhanayo mustaciin billaah ma ahayne mustaciin bimelik kashtaala buu ahaa buu leeyahy calaa kulli xaal wuu ninkaasuu soo kaxaystay meeshii buu qabsaday markuu meeshii qabsaday caamiriyiintiibuu gumaaday iyo berberiyiintiiba wuu fogeeyey gaar ahaan nimankii caamiriyiinta ee yamantaabuu aada u laayay nin fataa waadix la yidhaahdo oo caamiriyiinta ka mid ah ayaa mahdigii lanqalaabo meel iska jooga u tegay oo yidhi war anaa meesha kula qabanayee diyaar matay haa buu yidhi baan ku kar celinno iyana waxay yidhaahdeen arigon arigon waa yani sbain muslimiintu markii ay wada qabsadeen gobol yar oo waqooyiga ku yaalla waqooyi galbeed ku yaalla ayay dowladdii liyon oo qura laga tegey oo sakhra meel la yidhaahdo ku samaysan xagga waqooyi galbeedna dowlad yaroo faransiiska hoostiisa ku taallo arigon la yidhaahdo ayaa ku harhsanayd magaalada imanka barcelona la yidhahdo ay ka tirsan tahay barcelonay tageen waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa inaad noo gargaarto reer barcelona oo jisyo dowladda islaamigaa bay siin jireen qoladanina iyagii jisyada bixin jiray bay u tegayaan oo leeyihiin gargaar baanu kaa doonaynaa boqorkii barcelona wuxuu ku yidhi waana gole waa idinla duulaya ishtaale iyo sulaymaan iyo inta la socotaba waa idinla weerarayaa laakiin shuruud dhowra anigu maalin kastoo dagaala waxaan leeyahay boqol dinaaroo dahabiya askari kastoo aan dagaal geliyo askartayda ka midi na hal dinaaroo dahabiya maalintii siinaysaan wixii aynu khanaa'im iyo xoole ka furanno qoladaasna ilaa annagaa idiin qabanay annaga ayaa qaadanayna magaalada saalim la yidhaahdana hadhow abaalmarin baa noo siinaysaanoo waa noogu daraysaan intaba waa aqbalay bay yidhaahdeen ayna duulsii arigon ama barcelona dowladdii la odhan jiray baa soo duushay iyagoo mahdigii iyo la socda fata waadix iyagoo boqorku maalin kasta boqol dinaar oo dahaba uu leeyahay oo dagaal ku socdo dadkiisii oo dhan meel lagu gaajaysan yahy buu yidhi dagaal gala dee halkan baa lacag idinku dhowey nin waliba maalintii hal dinaar oo dahaba buu leeyahay mutatawiciin badan oo aan askartiiba ahayn baa gashay waa la soo dagaal galay ninkii waa la rideen magaaladii waa furteen sulaymaan ibnu alxakam waa la eryaday dhulkii muslimiinta magaaladii waa la siiyey wixii oo dhan ba isku qaata waxaa dhacday markaa kii kalena waa noqday oo xaggii kaleu isna ku noqday isagoo rabo isaguna in loo gargaaro boqorkii qishtaalu ku noqdo wuxuu yihi meeshii layga qaad dee igu celi annaan wax ku siiyo kiina wuxuu yidhi bal maalmeeyaro sug mahdigii buu la xidhiidhay wuxuu ku yidhi qoladii ays hayseen waxay rabaan inaan gargaaro dee soo kala dooro inaan gargaarayo inaad adiguba dhuli siinayso iska daayo dagaalkaba dabeetana wuxuu yidhi dagaalka ka bax laakiin xusuunta qalacaadka muslimiintu leeyihiin qeybta waqooyiga ku taalla tulaytale waqooyigeeda wixii ku yaallee xusuuna adigu qaada buu yidhi kuwaasaan ku siinaynaa qolada tanna hala soo dagaalgeli waxaasoo isdaba iyo hoorwareegi waxay dhacayaan saddex sannadood gudahood ma rabo ma'saagan oo dhan inaan ka warramo waayo waa ma'saa aada u foolxun runtii tiro badanna qoladii sulaymaankiiyo intii waa la hoojiyey oo dhul kalea la siiyey boqorkii qishtaalena mar dambo haddana barbarkii iyo wax isu tageen oo uu dib u soo dagaal galay dagaalkii dambena kii meesha haystay iyo kii laga qaadayay iyo labadii boqorba meesha bay ku wada dhinteen mid kalea meeshii haddana qabsaday oo isna iscaleema saaray waxa soo baxay marka waxa aada u foolxun waxaan rabaa baytulqasiidka inaan tago dagaaladan muslimiintu ay isku hayeene tirada badan leh waxaa ka dhashay waxaan qurux badnayn waxaan quruxda badnayna ka dhashay waa wixii akhiiran waddankaa dhan loo waayey ee uu baaba'ay waayo dadkii qabaa'il buu u kala baxay qabaa'il markuu u kala baxayna waxa luntay haybaddii dowladdu ay lahayd oo dhan markii lagaba yaabay sida waxu socdaan ayaa magaalada qurطaba culammadii waaweyneeda joogtay iyo intiibaa isu tagtay waxaa la yidhi sidani si maahee arrinka ha la eego balaa wada hadallo maxaa laga wada hadlayaa ninkan muslimiinta xukumaya ma aha nin u dhigma inuu sida tan muslim ku xukumo sida daraaddeed fawdadii waynugu tiro badatay maalinba ninbaa dhacaya ninbaa la saaraya dhowr iyo toban baynu maraynaa aan iska qabanna nimankan dhammaantoodba maxaynu samaynaa waxaa la yidhi kii jilicsanaayee hashaam almuayid billaah la odhan jiray ee caamiriyiintu ay guriga ku xidheen baa markan la soo celiyo boqorah waxay idhahdeen isagaa iska xidhno shuurana meesha ku wadno qaadiga magaaladana ha loo dhiibo mwaddanka waa laysu tegay markaasi ninkii khaliifada ahaaba inta la qabtay baa qabwi lagu xidhay basement dhulka hoostiisa meelah oo qabow oo dhaxani ka dhacaysaa lagu xidhay abbaan markuu xidhnaabaa loo yimo waxaa la yidhi waxaan rabnaa inaad iscasisho oo dadka hortooda ka qirato inaad dowladdii waaris casalka idin dambeeya inan yarbaa meesha igula xidhanoo gaaja u bakhtiyaysaa waxay cuntay siiyabu ku jawaabay meesha laga saari maayaa la yidhi iscasil wuxuu aqbalay inuu iscasilo waxaa la yidhi dowladda muslimiintaana shuuraha laga dhigo qaadigii muslimiinta abalxasam ibnu jahwar nin la odhan jiro qaadi ahaa nin caalimu ahaa runtii ahlu taqwaana ka tirsan caqli badan laakiin marka kan wadaadadii intay isu tageen unbay idhahdeen innagu aan meesha maamullo dabeetana qaadigii baa loo dhiibay qaadigii wuxuu iclaamiyey markaa dowladdu inay shuuro tahay muslimiintiina khilaafa inaanay jirin majlisu shuuro yaroo kooban baa lagu wadayaabaa la yidhi meesha tan laakiin waxaa dhacday magaalada madaxda ay joogaan mooyaane gobolladii iyo wixiina iska kala daateen waxaa soo baxay markaa canaasiir cusub oo ah dadkiiyo u kala jabay carab barbar saqaaliba iyo dadkii asliyiinta ee waddanka degganaa carabta lafteediioo kala baxday oo mudariyiin nimankii reer xijaas ahaa qays cilaankii reer shaam iyo caamiriyiintan iyo kuwanoo reer yamana taariikh hore iyo wax horea la soo celiyo laysku hayay barbarkiibaa qabaa'il u kala baxay sanaahijadii kuwii kale barbariintiina waa kala baxeen saqaalibadiina qayb gaara iyana qabsadeen saqaalibadu yani culamaai taariikh sida mawsuucada majmac albuxuudka ay tilmaamayso saqaalibada waxaa loo qaybiyaa bay idhahdeen saddex qaybood oo ah saqaalibada reer galbeedka oo ah boland iyo jek iyo yugsalafiya iyo kuwaasi iyo kuwa ay u yaqaaniin saqaalibati sharq oo iyana loo qaybiyo ruus alkibaar iyo ruus asigaar ruus alkibaarku waa ukraniya iyo wixii kasii dambeeya iyo raashinka iyo waxaasi ruusa sigaarkuna waa maxaa la yidhaahdaa ruusiyada cad aruus albayda kuwa iminka la yidhaahdo weeyaan iyo saqaalibat uljunuub kuwan la yidhaahdo iminka koosofo iyo albaniya iyo yuguslaafiya iyo waxaan xagga hoose ku yaalla waa dadkan iminka salaafiyiinta loo yaqaano kooxdaasi oo iyana waddanka deganaa iyaga waxaa waddanka keenay jarmalka ayaa weerari jiray dabeetana markuu weeraro duma caruurta uu qabsado ayuu iibin jiro oo la addoonsan jiray soomaalidu addoonta dadka madmadowbay u yaqaanin laakiin ma aha markii laga xoog bataba dunida waa la iibin jiray nimankaa cadcad oo dhan intaa lasoo qabqabtaabaa la iibin jiray dabeetana sbain ama andalus waxaa laga iibin jiray kooxda indhaa bulugale oo dhan oo lasoo qabqabtay oo yar yara dabeetana way korsan jireen marka la korsado abaqa bay noqdeen abaqat ilmamaaligtii masaroo kale u dhigma yacni bibrs iyo qoladii mamaaligta ka ahaan jirtay masar dowlat ilmamaalik dabaqadoodiioo kale dabaqo la mid a ayay saqaalibadu markaa noqdeen iyo dadkii waddanka u dhashay ee iyana muslimiinta ahaa kooxahaasoo dhan marka la ysku daro iyana ajnaas cusub bay noqdeen dadkii wuxuu u kala baxay markaa qabaa'il tiro badan qabaa'ilkani markii qabiilooyin loo kala baxay dhulkii waa la qaybsaday khilaafadii islaamigaee weynayd meeshay haysatay reer waliba tuulu goosta calanna wuu ka taagay boqorna waa loo sameeyey lacag gaara waa loo sameeyey askar waa loo sameeyey dowlad bay eclaansadeen reer waloo meel deganaaba dowlad bay eclaansadeen maalan banu cabaad qoladii la odhan jiray waxay qabsadeen sivilia ishbiliya magaaladan la yidhaahdo waa niman waddanka dadkii u dhashay ka mid ah ahlulandalus ilasliyiin barbarka qaybo ka midi qurnaata ama gananaada meeshaan la yidhaahdo ayay qabsadeen waa banu zabiir nimanka la yidhaahdo jahwariyiintiioo qaadigii aan soo tilmaamnayna cordova ama qurduba ayay qabsadeen banul afqos qolo la yidhaahdo waxay qabsadeen badagos ama batlios culamada taarikhda carbeed qorta say ugu dhawaaqaan dhanuun nimankii la odhan jiray waxay qabsadeen tulaytila ama tolido magaaladan loo yaqaano banu caamir nimanka la odhan jiray waxay qabsadeen balansiya ama valensiya magaalada loo yaqaano banu huud nimankii la odhan jiray sarkosta ama saragoza magaalada la yidhahdo ayay qabsadeen qabiil waliba ama koox waliba markay meel qabsatay way sii kala qaybsantay oo tuulo walba mid gaara haddana calanka ka sii taagtay toddoba sideed qabiiloo waaweyn bay markii hore u kala go-een markii ay intaa kala noqdeen haddana waxay u sii qaybsameen qabaa'il yaryar waxaa ka dhashay markaa waddankii laba iyo labaatan dowladood waddankaasti doctor raakhib asarjani maalan websitekiisa marka uu qorayo sida uu tilmaamayo wuxuu odhanayaa waa lix boqol oo kilomitir oo square ah lix boqol oo kilomitir oo square ah soomaaliyadii labada jamhuuriyadood ahaan jirtay maxay ahaan jirtay maxaa jugraafiga laydinku dhigi jiray lix boqol iyo toddobiyo labaatan kun soo lama dhigi jirin lix boqol iyo toddobiyo labaatan kun oo kilomitr square iberia jasiirada la yidhaahdo ama spain iyo andalus maxaa la yidhahdaa sbanishka iyo bortugiiska oo laysku daro iberia loo yaqaana iberia intaa laysku yidhahdaa waxay u dhigantaa bay leeyihin ilaa iyo lix boqol oo kun oo kilomitr oo isku wareega six hundred thousand twenty five percent qoladaas haysta waa meel markaa soomaaliya ka yar ayaa waxaa laga dhigay laba iyo labaatan jamhuuriyadood ama laba iyo labaatan khilaafo laba iyo labaatan dowladood reer waliba meel buu calan ka taagay qolo waliba waxay samaysatay magac waxay samaysatay dowlad waxay samaysatay lacag waxay samaysatay wax gaara waa ka imaamu dahabi fii siyar alaclaam juska toddobiyo tobnaad safxada boqol iyo afar iyo afartanaad soo naqlinaya gabaygii alxasan ibnu rashiiq ninkii la odhan jiray mima yuzahidunii fii ardi andalusa simaacu muctasimin fiiha wa muctadibi alqaabu mamlakatin fii gayri mowdiciha kalhiri yaxki intifaakhan sawlat alasadi riwaayaad kalena waa loo soo arooraya kalhiri yaxki intifaakhan suurat alasadi iyo magacyadoo laisweydweydaariyaana waa soo arooraan asmaa muctadidin fiiha wa muctamid soo dudubo ninkan gabayaaga ah wuxuu leeyahay andalusba joogisteeda waxay necbaysiiyey magacyadaa waaweyn maqalkooda buu leeyahay yacnii taariikhdii islaamigee dambe waxaa caan ahaan jirtay boqor waliba markuu meesha qabsado laqab buu la bixi jiray almuctasim biاllah almuctadad biاllah alqaadir biاllah almuayid biاllah almustarda almustakfi magacyo noocaasi oo alqaaba alqaabi ilmuluuk la yidhahdo in lala bixi jiray ninkan gabayaagii wuxuu leeyay nin waliba intuu tuulo fadhiistay ayuu laqabkii muslimiinta amiirkoodu qaadan jirayna qaatay buu leeyahy alqaabtan iyo magacyadani waxay u dhigantaa buu leey waa bisadun giiris ka kicisay siday libaax tahay buu yidhi yacni bisadi marna libaax ma noqoto tuulo nin haysta iyo dhowr magaalo yaryar nin intuu qabsaday yidhi intan baan ku habsadayna oo dowlad baan ka dhigayna magac kuma yeelanayo waxaa soo baxay markaa runtii taariikhda islaamiga wax aada ugu madow madowga taariikhdaas waa runtii gaal adeegsiga iyo waxaa kan ibnu xasam alandalus alandalusiy wakhtigu noolaa bay ahayd markaasuu isagoo qoladan ka hadlaya nin waliba dhul buu haystaa yar wuxuu rabaa kan ku xigay inuu ku durko dabeetana si uu kan ku xigo ugu durko gaalkuu soo adeegsadaa maca dalik waa taarikhda muslimiinta wakhtiyada ay bilaabatay in muslimku jisye bixiyo waxay maqli jirteen taarikhtii futuuxaadka islaamiga muslim dhul qabsado oo jisye ka qaado ama saddex doorar siiyo oo jisye ay ka mid tahay wakhtiga kan gibir baa laga qaadi jiray muslimiinta gibir ayay bixin jireen ninbana ka ku xiga ayuu iska ilaalinayay ibnu xasam alandalusi baa wuxuu leeyahy wallaahi low calimuu ana fii cibaadati sulbaani tamshiyatu umuurihim labaadaruu ilayha fanaxnu naraahum yastamiduuna الnasaara fayumakinuunahum min xarami اlmuslimiina waabnaa'ihim warijaalihim yaxmiluunahu musaara إilى bilaadihim warubamaa acطawhum almudana wاlqalaac طawcan faakhlowha min alislaami wacamaruuha binnawaaqiis lacana allahu jamiicahum wasalata calayhim sayfa min suyuufih ibnu xasam oo calaacalaya ayaa wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi kuwan madaxda maanta meesha ka ah haddii la odhan lahaa buu yidhi saliibka koroska cibaadadiisa arrimihiin way ku kala soconayaan dowladdaada iyo siyaasaddaada iyo cidugsooga koroskun yara caabuda haddii la yidhaahda buu yidhi waa u kala degdegi lahaayeen qolada tani buu leeyahay waayo waxaan arkayaa buu yidhi iyagoo kaalmo ka dalbaya kolba gaal iyagoo raba inay ku qabsadaan buu leeyahay dad muslimiina iyo caruur muslimiina iyo dumar muslimiina bale waxaan arkayaa buu leeyahay gaalo kolba qabsanaysa maxaabiis muslimiina iyo dad muslimiina la siinayo iyadoo waa reer hebel ama waa qolo kale ama waa kuwaanu dhul isku hayno loo loo samaynaya buu leeyahy bale waxaan arkayaa buu leeyahay qalcadihii dadka muslimiinta iyo dhulka ilaahayeenoo gaalo looga tanaasulayo oo naaquuskii nasaarada laga shidaya buu leeyahy markuu ishayn kari waayo wadaadku wuxuu ku gebagabeeyey lacana allahu jamiicahum buu yidhi waa wadaad cadhooday ilaahay dhammaantood cadhadiisa ha ku fogeeyo oo ilaahay ha ku itixaamo buu leeyahay seef ilaahay suyuuftiisa ka mida dusha ha ka saaro axad alkutaab baa wuxuu leeyahay ilaahay dacwadii ibnu xasam waa aqbalay buu leeyaho yuusuf ibnu tashfiin ninkii la odhan jiray ayaa lagu itixaamay buu leeyahy markuu qabsaday waa dowla muraabitiin ee north africa ka jirtay nin salafi oo hogaamin jiray oo waayeel ahaa siddeetan jir aan faraska ka daadegi jirin buu ahaa dabeetana nimanka kan markuu arkay si ay u murmurmayaan buu dhammaantood isku qabsaday markii dambe calaa kullin calaamaadka meeshan ka muuqda u ibn xasan tilmaamaya waxa weeyaan waa mujtamac hadafkii guud ilaabay islaamnimadii ilaabay dadnimadii ilaabay damiirkii ilaabay wax walba ilaabay waa bulsho walaalkiisana ag fadhiya uun colaaddiisu ay ka bilaabanto iyo dhulka yara uu haysto ama inta yara uu joogo siduu uga qaadi lahaa ama ugu durki lahaa waa bulsho cadowgeeda ka dhigatay qof muslim oo kale agtiisa jooga saaxiibba uga dhigatay niman gaaleed oo kale waxyaabaha aadka loolo yaabo waxaa ka mid ahaa alfonso nin la odhan jiray culamaai taarikh lislaami markaad kutubtooda akrinaysana advons ayay qoraan iyagu alfonso sadis baa la odhan jiray wuxuu la baxay boqorkii labada diimood waayo waxaan yaryara muslimiinta o dhanna wuxuu yidhi aniga igu hoos jirtaan marka alfonsa loo kala ashta ka tegi jiro isaga kala qaban jiray warya adugu kan dhulkiisa ha ku durkin intaana aniga iga durka oo hore u socdo xaggaa isugu durka alfonsaa kala muslaxayay labiyo labaatankan dowladooda yaryaree meesha jooga isagaa taliya kii soo ashtakooda isagu u yimaada isagaa midba mid uga riixa alfonsaha sidaa u talinaya waa qoladii dowlal islaamiya markay meesha joogtay leon meel la yidhaahda bay xukumi jireen mamlakatu leon jizya ay ka qaadi jireen dadkii muslimiinta ee meesha joogay mamlakatu leon ayaa odaygii haystay fernando ninkii la odhan jiray baa dhintay dabeetana mamlakatul neyon baa isqabatay saddex walaalaabaa midba in goostay kharse nin la odhan jiray inbuu goostay alfonsana inbuu goostay sancho nin la yidhahdana inbuu goostay sanshihii baa dabeetana labadii kaleba intuu la dagaalamay isku darsaday alfonsahani isagoo qaxoontiyabuu tulaytila muslimiinta la joogi jiray dowladda islaamiga ee markaa ka talin jirtay tulaytila magaalada la yidhahda buu joogi jiray kii tulaytala joogay baa intuu kaxkaxeeyey ayuu wuxuu soo tusay qalcadihii muslimiinta iyo meelihii ay haysteen iyo wixii oo dhan kiioo halkan iska joogo qaxoonti ku ah ayaa walaalkii sancho uu dhintay ninkii meesha ka soo qaaday dib baabuu noqdo meeshii buu qabsaday dib buu ugu soo kalceliyo kii tustusayey meelihii ciidamadoodu deganaan jiray buu dhulkii ka qaaday dulaydilu dib u qabsaday alfonso saadis ee lagu hayay dulaydilo qaxoontiga ku ahaan jiray markuu dib u noqday uu meeshii dib ugu noqday ayuu dib u soo duulay dabeetana meeshii o dhan buu isku qabsaday waxay noqdeen markaa dad hoos yaalla nooca kan casriga kan duwalu tawaa'ifka ama casri lmuluuki tawaa'ifka kan ay joogeen dhan kale markaad ka eegto ma aqoon yaraad dadka haysay maya waa casriga ay culammada undulus ugu caansani noolaayeen waa qarnigii shanaad ibnu cabdilbar iyo abulwaliid albaaji ibnu xasam الdaahiri ibnu xayaan ibnu sayid raggaasoo dhamme waa casriga ay noolaayeen andalus baa culamo ka soo baxda raggii ugu caansanaa wakhtigan bay noolaayeen laakiin haddii mujtamacu uu hoosta ka dumo oan hoosta laga soo dhisin waxba midharhka culamee joogtaa abulwaliid albaaji soddon sannadood buu soconayey isagoo le war midooba waxaa la yidhahdaa andalus magaalo aanu istaagini ma jirin baaju isagu u dhashay baaja waa bortugiiska ku taalla hadda abulwaliid albaaji magaaladan baaja la yidhaahdo waa bortugiiska ka tirsantay wuxuu soo maray sbain oo dhan buu luku maray soddon sannadood buu soconayey isagoo ka raba duwalu tawaa'ifka iyo tuulooyinkan yaryare midba intuu meel fadhiistay leeyahy dowlad baan ahay inaanay muqawamaatulxayaat haysanina inay ku midoobaan islaamnimadiisa bal eh marka mid la cunayaba ka kale wuu daawan jiray maalan magaalooyin dhan oo islaamiya yacni waa taariikh runtii madow badan leh aanan rabinna inaan ka wada waramo laakiin waxaan rabaa inaan meela tilmaamo maalan magaalada barbashtar oo la ydhaaho barbashtar culammadii taarikh ay u qoraan arigon baa ku soo duushay muslimiinta kaleo dhamme way ku daawadeen ibnu samaadix miyaa la odhan jiray kii haysan jiray kay culammadii taarikh ka sheegaan inuu yidhi wax walba waa nalagu cidhiidhiyey buu yidhi xataa geeridii baa nalagu cidhiidhiyey markuu magaaladiisa la qabsanayay ee gaaladu ay weerarka ku ahayd ayuu bukayoo jiifay markaasuu malaa wuxuu jeclaystay in nafta hore uga baxdo xataa horena uu geeriyoon waayo markaasuu laa wax walba waa nalagu cidhiidhiyay xataa geeridiina analagu cidhiidhiyay buu tilmaamayaa magaaladaa dhan ee muslimiinta markii la qabsanayey inta kale way daawanaysay yaa qabsaday waxaa qabsaday vikingkii ka yimi vikingka ma taqaani normandiyiinta kuwan ay culamaai taarikh markay qorayaan qoraan waa skandinaviyanka gaaladii joogtay gaalada skandinaviyanka waa kala cararto dunidao dhan boobtay kristanna iyaguma aheene gaalo rasmiya bay ahaayeen kuwa saramadiiyo waxaa iska caabuda dabeetana qaar waqooyigaay u carareen oo greenland iyo dhulkaasay qabsadeen qaar scotland iyo ingiriiska qaybihiisa sare qaar ingiriiska qaybihiisa hoose qaar baa waxay qabsadeen faransiiska qaybtiisa galbeed gobolka normandka la yidhaahdo hadda waa gobolkay qoladaasi qabsadeen magacan normanku waa ninkii reer waqooyi qolada tani markay meesha qabsadeen markii dambe waxay aqbaleen inay kristanka iska qaataan kristankiibay qaateen boqortooyadii sharlman ee faransiiska ka xukumi jirtayna way way aqbaleen inay uhogaansamaan laakiin niman dadka booba bay ahaayeen iyagoo meesha degan bay soo boob tageen barbashtaray ku kala tageen waxaa la sheegaa boqol kun dad ku dhadhow inay ku dileen magaalada waxaa la sheegaa dhowr kun oo hablood oo muslimiina intay qabteen waxaa hadiyad loogu diray qustantiinkii haystay istanbul magaaladan hadda la yidhaahdo oo markaa weli gacanta gaalada ku jirta boqorkii haysta hadiyad loogu diray kuwii xigay umay soo gurmanin abilwaliid albaaji iyo ibnu rushd iyo ibnu xasam iyo waxoogaa wadaadda ay isu tegeen markii dambe shan kun oo ciidana iyo wax soo helay dib bay u qabsadeen magaaladii ay normandiyiintii uga qabteen yacni waxaan uga jeedaa inaan tilmaamo ciidamo muslimiini way buuxeen dhinac walbana way ka xigeen laakiin waa laiska daawanayo dan lagama lahayn waayo ninka meesha haystaa layshaye waxaasoo muslimiin waxay u dhimanayeen ninka meesha haystay ayaa layshayey meesha tani markay googooday haddaan ibnu xasam dib ugu noqdo kitaabkiisa la yidhaha nuqat alcaruus ayuu wuxuu odhanayaa waxaa jirta buu yihi fadiixa lam yaqac fi dahri calaa miliha buu yidhi fadiixo aan taariikhda lagu arag buu leeyahy ibnu xasam wax la mid ah muxuu ka warramayaa afar nin buu yidhi oo masaafo saddex maalmood loo socda isu jira oo nin weliba leeyahay buu yidhi amiiruulmu'miniin baa nahay oo mimbarka jumcaha loogaga khudbeeyo buu leeyahay amiiru ulmu'miniin wakhti qura waa khalafi ilxusari buu yidhi oo isbiiliya joogay oo sheeganaya weliba inuu yahay hishaam ilmu'ayid hishaam ilmu'ayidkaasi culammaai taariikhka hormu dhintayda way isku khilaafaan waayo meeshan ishbiiliye nin wadaaduu beri dambe qabsaday unbaa mid yari ku yidhi waaban arkay ninkii boqorka muslimiinta ahaan jiray waxaa ku joogaa magaalo halkaasu iska fadhiyaayo balu yeedho waa loo yeedho meeshaa la keeno waxaabuu yidhi boqorkii baan ahay dabeetana mid ay yidhaahdeen waa u khidmayn jiraa la yidhi war boqorkiina ma garanayso waa isagii waa weegyahay buu yidhi oo nin baa inta meel la fadhiisiyey la yidhi waa boqorkii ibnu xasam kaasuu leeyahay khalif alxusari baa la odhan jiray buu leeyahay hishaam ilmuayadna ma ahayn buu tilmaamaya ninka iyo moxamed ibnu qaasim ibnu xamuud oo jaziira alkhadraa waa jabalu taariqun marka la dhaafo iyo moxamed ibnu idriis ibnu caliy ibnu xamuuda oo maalqa magaalada la yidhahdo haysta iyo idriis ibnu yaxya ibnu caliy oo shantariin magaalo la yidhahdo haysta afartaa nin ee mid waliba amiiruulmu'miniinka sheeganayaa buu leeyahy dhulka ay haystaanba saddex maalmood oo lugaa lagaga baxaya saddex maalmood intaad lugayn kartaa dee haddaad afartan afartan kilomitir socoto waa boqol iyo labaatan kilomitir oo afar amiiruulmu'miniin degan yihin qiyaas afar amiiruulmu'miniin baa degan buu leeyahy boqol iyo labaatan kilomitir tan macnaheedu waxay tilmaamaysaa mujtamaca kani sida uu u liitay ama uu u kala foga sida uu u burburay sida uu midbaka ku xiga uu isaga celinayey sida walaalkiio la cunayo weliba gaalka uu ciidan iyo lacag u siinayey maalan tulaytila waa magaalooyinka taariikhda islaamiga dumistoodu ay aadka u weyntay waayo tulaytila waa tolido tolidana waa magaaladii sbain looga talin jiray intaan muslimku qabsanin waa thaqru shimaali bay ku tilmaamaan tolida ama tulaytila magaalada la yidhahdo markii la qabsaday ayaa waxaa la yidhaahdaa abi maxamed almacruuf bibni casaali tulaytiliy nin gabayaaya oo ibnu casaali tulaytili la odhan jiray baa wuxuu leeyahay gabay uu yidhaahdo shadduu rawaaxilakum yaa ahla andalus fama almuqaamu biha ila min alghalati الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منصولا من الوسط من جاور شرا لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحياة في سفط وقبل تاريخ ذا آد معروف وقع ابن حيان يا ياد سوقاتان ضد بدنين وسوقاتان ومركي طليطلة دنتي أيو قبل كان ترين يا سقولة ميشن دقنانشيه دبا قيمة ما سمين أيو تاريخ ذا تن waxaan wax uga tiltilmaamaya waxa weeyaan burburkii wakhtiga kan dhacay kuma dhicin gaalkoo xoog weynaa laakiin wuxuu ku dhacay dadka muslimiinta iyo sidii ay u fakerayeen iyo iyagoo hadafkii islaamiga ahaa ilaabay iyadoo qabiilba qabiilka ku xiga uun iska rabay iyadoo bulshadu ay hoosta ka duntay taasaa waxay sababtay in laba iyo labaatan dowladood ay ka samaysmaan meel aada u yar taasaa waxay sababtay boqorka qishtaalo haysta waa nin aada u xoog badan ahayn marka loo ego reer andalus iyo xooggoodana aan ka xoog badnayn haddana u yeedhinaya waxaan taariikhda aada u foolxun yacni taariikhda waxyaabay qorto waxaa ka mid a ilaa xad nin wasiiroo yahuudiya u soo diray mid waxaa loogu soo diray lacagta gibirka uu bixinayo yahuudda weligoodba lacagtiiyo waxaa aad bay u yaqaaneen inuu naqdiyo eego inaan lacag faalsa ama liidata loo soo dirin dee lacagtuna dahab iyo silver bay ahayd fariimana weliba waa lasoo faray fariimaha waxaa ka mid ahaa jisyooyinki oo la kordhinayo waxaasi kibirku wuxuu gaadhay inuu yidhaahdo waxaan kaloo rabaa wadaadadiiba faaliyey kristanka ahaa markaa waxay ii sheegeen muslimiintao dhan si aan u gumaysan karo inay ka mid tahay in islaantaydaa uur leh masaajidkan weyne qurtuba ku yaala inay islaantu ku umusho haddii aan la yidhahdo markay sadkeeda goyso yacni waa culamaai taariikh waxyaabahay qoraan waa nin gaaleedoo raba masaajidkii muslimiinta meeshaasi ugu weynaa inay islaantu ugu umusho markaasuu xanaaqay oo kii dilay baa la tilmaama taariikhda qaarkood oo yidhi inaan doofaarada raaco waxay dhaantaa geela inaan ku raaco saxaaraha geel saxaara ku raacuu sheegaya waa maxay wuxuu leeyahay inaan muraabitintii dowladda islaamiga ee waqooyiga maqrib ka jirta inaan u yeedho maqrib alcarabi dowladda islaamiga ka jirta inaan u yeedho oo xataa kaasi inuuna qabsado ayaa dhaanta inaad adiguna qabsato markaasuu u yeedhanayay maxay dowlat almuraabitiin dadkii ibnu taashfiin la odhan jiray markii loo yeedhay weeyaan yacni waxa ay weedhaha kani tilmaamayaan dadku markuu dumo ee uu isqaybqaybiyo ee uu kala baxo ee uu is-aamini waayo ee midbaka ku xiga iska eego sida ay u fududaatay in la gumaysto markaa dhammaantood sida ay u fududahay in dhammaantood la gumaysto iyadoo aan midna loo danaynaynin maalinba in mid la cuno kan la cunayo mayna kuwa kalena isleeyihin isagunbaa la cunaya hadda idinku la la boobsiiya ariiq la siiyo madaar la siiyo dekedaa loo furo kan loo sameeyo waxa kan si uun qoladaasi aylan lagu duulayaa ee qoladaa loo dhammeeyo taarikhda islaamiga waxa ay tilmaamaysa ee ka dhacday andalus xoola lama la-ayn oo xoog lama la-ayn oo tiro lama la-ayn oo dad lama la-ayn waayo dhulkan markay furanayeenba toban kun oo nin bay ahaayeen toban kun oo nin iyo lix kun oo nin iyo waxaasay ku furteen meeshii gebigeedaba markay furanayeen maantana iyagoo malaayiina ayay noqdeen oo lacag haysto xoola haysto ninkan lagu lahaa masaajidkaaga inay islaamta ku umushaabaa la doonayaa xooluhu waa ninkay ka gaadheen inuu sheego islaantiisu kana yidhahdaan xataa yowmitiinka ka wariyaan weeyaan ibnu cabaad almuctamid islaantiisa boqortooyadii meeshii ballaadhada ku jireen bay daaqada sidaa uga yaro eegto waxay aragtay dumar halkaa marayo oo sita maxay haamo iyo waxna qarbadiyo xambaarsano meel dhooba ana cagaha dee kaga bashbashsiinayo soconaya dabeetana islaantami de xaggaa ka eegtayba waxay tidhi boqor aniguna waxaan doonayaa wuxuu qabay islaan aada u qurux badan oo gabayaaya oo adiibada oo aftahana oo war badan dabeetana waxay tidhi waxaan rabaa inaan dhoobadaa u yaro baxo ana iska batalaqsado biyaha wuxuu ihi may dhoobada u bixi mayside boqoradu dhooba ay ku batalaqsadaan baa lagu samaynaya in yarsug wadanka wixii miski iyo cambar iyo geed udgoon yaallayba intuu soo iibiyey oo isugu walaaqay ayuu qasri dushii dhoobo cambar iyo miski ka samaysan intii u sameeyey buu yihi ku batalaqso iyadiiyo hablaheedii dabeetana intay soo faydato qarbadkeedii soo xidhatay iyadoo iska bini aadamka qof waliba dee wuxuu waayo ayuunbu moodaa inay nimcadu ku jirto qoladayaa magaalooyinka joogaa in gaadhiga la kaxaysto hawdkaa loo baxo meel cagaaran la daadaawadaa kuwaa meesha cagaaran joogaana in daarahan dhaadheer la galo oo magaalada la yimaadaabay u haystaa yacni qof waloo bini aadamiba inta ka maqan isagubuu raaxada u haystaa islaantan guriga boqortooyada joogtaa waxay doonaysaa inay inay dhoobada islaamaha waxba haysani lugaynayaan inay lugayso dabeetana waxaa loo sameeyey dhoobo boqortooyo oo ay ku biyobatalaqsato laakiin waxaa ka dambeeyey biyobatalaqsigaasi inuu isna xabsi ku dhinto iyana ay reeraha maryaha u tosho iyadiiyo hablaheedii oo ay cunnada kala soo baxaan waxa ay u tolaan isna nin gabayaaya buu ahaaye inuu taariikhda ku sunto dhacdooyinkaasi gabay isagoo maalin ciideed hablihiisii iyo islaantii gabayaaga ahayd ee quruxda badnayd ee kubiya batalaqsanaysay ayaa u yimi oo gacmaha jidhif ku leh oo kabala oo ciiddaasi intay reero usoo shaqeeyeen isidhi soo salaama isagoo isna ku jira xabsi akmaad meel la yidhaahdo oo moroko ku taalla ku taalla ayaa u yimaadeen markay arkay ayuu gabay tiriyey uu kaga warramayo ninkii boqortooyihii xoolaysle waad ku nooshahay gabay uu leeyahay dhalanteed baad ku nooshay ow dabeetana sifaynayo hablihiis iyo wixii iyo uu leeyahay waxaad moodaa cagahooda kuwii cambarka ku joogsadayba inaanay ahayn maanta maalin cambar maaha waa maalin ay rafaadsan yihiin yacni waxaan uga jeedaa lama xoolo la-ayn xoole way yaalleen lama xoog la-ayn oo rag waa la hayey lama culamo la-ayn oo culamada waaweyn baa joogtay lama dad la-ayn lagama xoog badnayn xataa laakiin waxaa galay suus hadduu bulshada galo aan waxba ka tegin waxaa galay suus adduunyo jacaylah oo rag manaasiib isku dilayaa ay baabi'iyaan ummad dhan oo muslimiina inuu mansabka heleba laga qaado oo hebel la siiyo dowladda madaxtooyadeeda ama wasiir hebel in laga qaado kan la siiyo inqilaabo loo sameynayey laba cunsuriyadii jaahiliyada oo dib u soo noqoto qabiila oo dadkii muslimiinta ee waddankaasi deganaa loo kala saaray carab iyo cajam oo carabtii dabeetana loo kala saaray caamiriyiin iyo shaamiyiin oo qays ah iyo mudariyiin oo caajimtii loo kala saaray markaasi saqaalib ah iyo kuwo kale bejkan taariikhda waxaan u soo rogayaa wuxuu u qiraa ee eegi yahay caalamka aynu maanta ku noolnahay carab cajam soomaali cid walba eeg waa bej bejkaa la mid a muslimiintii andalus dib bay haddana u guulaysteen oo mar dambaa guula dhaceen laakiin markani hoobad khatara buu galay hoobadkaa khatarkaa waxaa geliyey bulshadan muslimiinta ee isqaybqaybisay intan hunguriga rabtay iyo kursiga ee dadka inta kale sallaanka ka dhigatay iyo gaalka la adeegsaday waa saddexdaa qodob bay ugu waaweyn maantana waa nafsi suura dowlado dhan oo muslimiini waxay u baaba-een ninbaa nin kursiga ka kacsanayay gaalo iyo ciidamadeed waxaa loo soo hogaamiyey ninbaa rabay walaalkii kaleoo muslima inuu ku qaato waxa muslimku maanta ma lacag la-a ma dad la-a ma dhul la-a daciifiyey nin waliba intuu in yar weegaartay meel laba boqoloo kun oo qof degan yihin buu calan iyo wax ka sudha u yidhi anna boqor baan ahay alcaalamulislaami eeg soomaali eeg bal meelahan eeg nin waliba intuu meel yar weegaaray oo hor fadhiistay ayuu yidhi dowlad cusub baanu nahay boqortooyaanu leenahay calan baanu leenahay lacag baanu haysanaa waa runtii intaaba wuu haystaa laakiin markuu intaaba yeeshay ayuu arkay muqawamaat lxayaat inuu ka marhaya inaanu jiri karin gaal buu dabada geliyay dabeetana yidhi kuwa kale iga ilaali caalamulislaami oo dhan soo eeg intii wuu samaystay lacag wuu haystaa dowlad wuu haystaa askar waa haystaa lacag waa haystaa madax waa haystaa wasaarada waa haystaa laakiin muqawamaat alxayaat nolosha tan maanta sidan dunidu u gilgilantahay intani kuma noolaan karo dabeetana intuu gaal u yeedhay buu yihi bays baan ku siinaya aniga ila deg saaxiib baanu nahay waxaanu gallay difaac mushtaraka oo inuu difaacya laga difaacaya kan yare jaarkiisaee kale muslimka alfonso unbaa ka taliya haddana alfonso saadiskii waagaa joogay ayuunbaa maantana jooga oo alfansayaal kaleo magacyo kale leh waxaase ugu sii guuldarro mudan kuwa alfansaha madoowe gaalka haddaba gala ka sii liita qaar baaba alfansihii xoogganaa daba socdee qaar baa alfansaha ugu liita daba socda wama albadiil badiilka waxa weeyaan ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ummaddani horta dhiman mayso xaasha wakalla waa noolaanaysa taasi waa ninna la weydiin maayo maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in caqiidadeeda dib loo saxo sidii qaadigii ibnu xasam haddaad adna magaalo qabsato tidhahdo shuuraynu ku xukumaynaa inta kale iska tagto waxba adnama soo kordhinaysa waxay u baahan tahay ummaddani in caqligeeda dib loo baandheeyo in wacyigeeda dib loo soo qaado in diinteeda dib loogu celiyo in kitaab iyo sunno dib loogu sharxo in himma culya ay la timaado inaanu ku qancin waageer yaroo u waageertay ee muslim oo dhan inuu ka taliyo inuu raadiyo xataa kuwa hunguriga siyaasigii hayo waxay ahayd inuu muslim oo dhan inuu qabsado oo uu ka taliyo inuu raadiyo inuu muqawamaat alxayaa dowlad la raadiyo dowlad noolaan karta maanta duwalkii waaweynaaye dunida ka jiray ee dhaqaale haysta ee lacag haysta arkay sida loo socdo inaan keli la noolaan karin yurub waa dowlado lacag leh dad caqli leh maamulayaan haddana waxay arkeen marka jina la eego indiya la eego ee dowladahan balaayiintaa marka la eego inaanay noolaan karin qarniga cusub inaanay nolole ka suurtagal ahayn markaase waxay fahmeen inay dib u midoobaan iyagoo kala wada af ah oo kala wada luqa ah oo kala wada diina oo kala wada nooca oo kala aragtiya oo kala taariikha ayay waxay aqbaleen inay dib u xoogganaadaan si ay nolosha soo socota uga qayb qaataan jiilasha dambe si ay u noolaan karaan kuwii muslimiinta sheeganayeyna sheekh walow cumaamad qaatay ban yar buu goostay welina waxaa la rabaa in lasii filqo welina taasaa lagu xoogan yahay waxaan leeyahay marka ninka siyaasiga ee muslimka ee kursiga raadinaya waxaan leeyahy war kan ku ka weyn raadi ku ka qurux badan raadi waxaanu tilmaamaya qabaa'ilkan muslimiinta ee midbata ku xigta berkad bay nagu soo durugtay iyo meel adhiga iyagu daaqi jiray soo gaadhay war intaba waa lagaa qaadaya adigiyo isaga toona adhi haysan maysaan adigiyo isagu toona adhi haysan maysaan waxaanaynu xariijin yar dunida jeexjeexnay kuwii jeexjeexay baa le ha laga laabmo laakiin qasabkagamay laabine waxay kaga laabmeen maxay can tawcin iyo fikrad iyo caqli ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu tilmaamayaa qaar jabay laa yuqaatiluunakum jamiica ila fii quran muxasana aw min waraa'i judur ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiica wa quluubuhum shata ilaahay muxuu ku sifeeyey marka duul buu tilmaamayaa kala wada googo-aanoo quluubtoodu sii kala wada jeedo kala wada nooca ilaahay wuxuu ku sifeeyey dalika biannahum qowmun laa yacqiluun lama odhan muslimiin maaha lama odhan ilaahay may ruban ka waxaa la yidhi dalika biannahum qowmun laa yaclamuun qowmun laa yacqiluun duul aan caqliyaysanayn weeyaan baa la yidhi yacni caqliga saliimkaa diin kama warramaya xataa taariikhdu waxay tilmaamaysaa gaal iyo muslim caqliga saliimkaahi bini aadamku inuu xoogga ugu weyn yahe la kaydsado ee la urursado ee la dhaqdo ee la daastee lagu meel gaadho innagana ka siyaasigaahi jamjamaadka reerkooda buu rabaa inuu kursi ku helo madaxyada reerkooda markuu ka wada jaro ayuu rabaa inuu kursi ku gaadho waxay ahayd inuu noloshooda isku dayo inuu kursi ku gaadho ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramaya yahuud oo casri jabtay fii suurati alxashr markii alla ka warramay warramay iyo siday u jabeen ayaa la yidhi factabiruu yaa uli labsaar masalatu lqiyaas fuqahadu ictibaarkay sheegayaan waa qadiya taariikhiya inta laga warramay yahuudise u jabtay baa waxaa la yidhi maxay factabiruu yaa uli labsaar waxaynu u baahannay inaan cawaatiftu ina hogaamin in caqligu ina hogaamiyo inaynu dib caqliga u xisaabino inaynu dib nolosha u egno inaad ubadkaaga iyo dhashaada waxaad uga tegayso dib u eegtid inaad bulshada muslimiinta ee maanta dunida ku nooli sida tan kuma soconaysa inaad si kale ugu fakertid inaad u fakertid inaad xooggooda dib u soo saarto sidaa ogeed dariskayga kani waxaan leeyahay waxaynu hadda joognaa baj taariikhda ka mid oo hore u soo socday nataa'ijtiisiina isaga horaa loo arkay waxba yaynan mar labaad tajribaynin mar labaad waxba yaynan tajribaynin aan isku dayno inaynu taariikhda u daraasayno inaynu mustaqbalka ku dhisno taa macnaheedu waxa weeyaan dadka muslimiintahay midab kastoo ay leeyihiin meel kastoo ay joogaan inaynu dib u xisaabinno awraaqdeenna iyo afkaarteenna aynu u baahanay inaynu caqaa'ideenna dib u eegno inaynu dib taarikhda dib ugu noqonno dariskaygu markaa ma aha litasliya iyo waqaacidii ka dhacday inaan soo guuriyo laakiin waxa weeyaan inaan idinku soo koobo oo keliya war taarikhda aan daraasayn oo ka faa'iidaysano wallahu aclam billahi towfiiq
jazahu llahu khayr aljaza sheekh mustafa xaaji ismaaciil hadalkiisina wuxuu kusoo gebagabeeyey waar taariikhda aan daraasayno oo ka faa'iidaysanno waxaan weliba odhan lahaa aan ka bilowno taariikhii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo saxaabadiisii qolada af carabiga taqaana waxaanu ku baraarujin lahayn cajaladaha uu duubay ninka la idhahdo doctor raaqib asarjani oo runtii si wanaagsan uga hadlay mawaadiicdan uu sheekhu ka hadlayay iyo kuwo kale oo fara badan tusaale ahaan waxa uu ka duubay andalos laba iyo toban cajaladood oo uu bixiyey andalos min alfatxi ilaa suquud waxaa kaloo duubay toban cajaladood oo uu bixiyey falastiin xataa laa takuuna andalusan ukhraa waxaa kaloo uu duubay atataar min albidaaya ilaa cayn aljaaluud iyo kuwo kale oo fara badan cajaladahaasi waxa uu duubay wakhti dhow waana qaar waaqica la socda runtiina laga faa'iidaysan karo